العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ودرسي أفراد كمدها دروس كتاب كينا المنتقى كصاب سنة حديث الأحكام axaadiidii dersigii hore waxa ay ku saabsanayd biyaha iyo axkaamtooda goorta lagu dahaaro qaadan kariyo markaan lagu dahaaro qaadan karin goortay najaasoobaan biyuhu iyo wixii najaaseeya baabu as'aari lbahaa-im baabkan dersigeenu ka bilaabmayaa wuxuu ku saabsan yahay xayawaanaadka hambadooda hambahooda waxa waxaa looga jeedaa wixii afkooda ay geliyaan ee ay wax ka cabbaan ama waxa weeyaanay ka cabbina afkooda ay geliyaan baabu as'aari lbahaa-imi mayeedhaanka hambadooda baabkii ku saabsanaa ama axkaamta arrintaasi ay leedahay ka hadlayay weeye can abi hurayrata qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi idaa walaqa hadduu dhawaqsado alkalbu aygu fii naaya axadikum midkiin weelkiisa falyuriqhu ha daadiyo wixii ku jiray uma dabeetana liyaqsilhu ha maydho weelkii sabca maraatin toddoba jeer ha maydho xadiidkani waxa uu ku saabsan yahay su'ru lkalb aygu weelkii afkiisa uu geliyey ee carabkiisa uu marmariyey alwuluuq wa an yashraba biطarafi lisaanihi an yudkhila lisaanahu fi lmaayici wagayrihi fayuxarikahu waa inuu carabkiisa geliyo dabeetana uu ku dhaqdhaqaajiyo haddii shaygu markaa uu dareero yahay baa la dhaha walaqa haddaanu dareero ahayna laciqa baa la idhaahdaa falyuriqhu riwaayadaasi ama ereygaa falyuriqhu ha daadiyo waxaa warintiisa la gooni noqday cali ibnu mushir can ilacmash sagaal qof oo xadiidka acmash kala wariyay may sheegin ereyga ah falyuriqhu sagaalka waxaa ka mid a shucba oo imaamkii weynaaya iyo abu mucaawiya oo akhasu asxaabi ilacmashi bihi ardayda acmashkii ugu dhowaa waxaa kaloo xadiidkan laftiisa abi hureyre ka wariyey toban qof oo kale oo sanadka acmash uu ku jiro sanad aan ahayn kaga wariyey walaysa fii hadi lafda ereygaa falyuriqhu kuma jiro cali ibnu musirna waa hiqo laakiin sida alxaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala tarjamadiisa uu ku sheegay lahu gharaaib bacda an adar markuu indhabeelay kadib waxaa dhacday in ragga kale xufaad ee xadiidka uu la warinayo waxyaaba qaarkood inuu ku khilaafay walihaadaba aimada qaarkood oo culammadii xadiidka waxay sheegeen ereygaa falyuriqhu xadiidka inaanu ku sugnayn waxaa ka mid ah alimaamu nasaa-i raximah llah iyo imaamkii kale isagana la odhan jiray ibnu manda marka falyuriqhu ereygaasi ma ansixin asha ku jirta alkalbu waa lilcumuum sida imaamkii luqawiga ah abu cubayd uu sheegay waa ay oo dhan fayashmalu lma'duuna wagayrahu aygii laysu ogolaa dhaqashadiisa sida kii beerta ilaalinayay ama xoolaa ama lagu ugaadhsanayay iyo aygii dhaqashadiisa aan laysu ogolayn labaduba way soo gelayaan oo lama odhan karo xadiidkani wuxuu ka hadlayaa uun hayru lma'duun ka aan dhaqashadiisa laysu ogolayn xadiidkani marka koowaad wuxuu tilmaamayaa daliilun calaa najaasati alkalb ayga najaasnimadiisa ayaa xadiidkan uu tilmaamaya oo dhareerkiisii buu sheegay iyo candhuuftiisii inay tahay najaas waxaanaynu ogsoonahay dee ayga afkiisu halka loogu qaatay xagga nadaafadda markaa dhiiggiisii iyo dhacamadii kale jidhkiisa ka soo baxayay saaladiisii kaadidiisii waxaasoo dham iyaguna waa najaas waana sida culimada badankoodu ay ku tegeen haddii aanu markaa najaas ahayna laynama amreen weelkii afka uu geliyey toddoba jeer inaynu maydhno waana sida culamaa ulislaam ay u badan yihiin sidaas waa jiraan madaahibta qaarkood oo qaba in aanu najaas ahayn sida imaamu maalik oo kale laga soo wariyo waxyaabaha ay xujaystaanna waxaa ka mid ah ilaahay subxaana wa tacaala markuu ka warramaya ugaadhsiga wuxuu uhi fakuluu mima amsakna calaykum ayda lagu ugaadhsanaya markuu sheegay wixii ay idiin qabtaan cuna buuhi ilaahay iska meydhana lama odhan bay leeyihiin dee waxaanaynu ogsoonnay ugaadha uu qabanayo dhareerkiisii iyo candhuuftiisii way marmaraysaa laakiin taa waxaa lagaga jawaabi karaa in la yidhaahdo aayaddu waxay ka hadashay uun in lagu ugaadhsan karee ayga tahaaradiisi iyo najaasadiisi iyo waxa aayaddu kamay hadal ee taa xadiidkan iyo dee axaadiida kale la midkaabaa sheegay ama waxaa la odhan karaa sida culimmada qaarkood ay yidhaahdeen xaaladaas iyadu waa xaalad gaaroo dee waa loo baahan yahay aygii markaa lagu ugaadhsanayo markaa markaa loo baahan yahay waa arrinkiisa waa la fududeeyey marka aan loo baahnayna isagii uu weelkii dadka iska doontay afka ula galana saasaa loo adkeeyey xadiidka ibnu cumar abu daawuud wariye tilmaamaya wakhtigii nebiga calayhi salaatu salaam aydu inay masaajidka soo geli jirtay kaanat ilkilaabu tuqbil wa tudbir fii zamani rasuuli illahi fi lmasjid walam yakunuu yarushuuna shaya min dalika wa fi lbukhaari ayda aydu wakhtigii nebiga masaajidka waa soo geli jirta waa gaalaabixi jirtay masaajidku albaaba ma lahayn markaa ka marka ay masaajida ku kaajaan biyo laguma shubi jirin buu ibnu cumar uu yidhi riwaayaadka qaarkoodna riwaayadda tirmidi oo kale waa tabuul masaajidka waaba ku kaaji jirtayba marka xadiidka maxaa lagaga jawaabaya waxaa leeyahy kaadida waa najaas laakiin masaajidka marka la waa ku kaa jirtay inaan laga meydhi jirin maaha macnaheedu ama inay kaadidiisu daahir tahay maaha macnaheedu inaan laga meedhi jirin macnaheedu maaha inay kaadidiisu daahir tahay waxaa dhici karta intay dabadda ay ayadu ku kaadeen masaajidka kaadida dabeed soo geli jireen meesha ay ku kaajeen masaajidka laftiisa aanay ahayn waxaa kaloo dhici karta in dabaysha iyo ceedceedda iyo waxyaabahaasi kaadidii ayga ay meesha ka saari jireen waxaa kaloo la odhan karaa waa markii hore ee arrimaha noocaasa aan xukum laga soo dejin oo asalkii ibaaxadii arrintaasi ay ku sugan tahay laakiin markii dambe dee xukumku waa isbedelay waxaa kaloo xadiidkan aynu ka faa'iidaysanaynaa aygu wixii uu afka geliyo carabkiisa uu ku taabtay dhareerkiisaasi uu gaadho in toddoba jeer la maydhayo baab soo socdana waa ku keeni doonaa sheekhu uma layaqsilu sabca maraat uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam culimada qaarkood waxay qabaan in najaasada aygu waa ay najaasooyinka kale un la mid tahay oo toddoba jeer in la maydho aanay waajib ahayn waxaanay ku sababeynayaan waxay leeyihin abu hurayra oo xadiidka warinaya ee waxaa ka sugnaatay saddex jeer in la maydho laakiin waxaa leeyahy abu hurayre toddobaduna waa ka sugnaadeen raawigana hadduu ra'yigiisu khilaafo xadiidka wariye xadiidkaa la qaadanaya ra'yigiisa la qaadan maayo ta kale abu hurayre oo qura xadiidkan lagama soo warino dee saxaabo kalena waa laga soo wariyey markaa saxaabadii kale laga soo wariyeyba may fatwoon in toddobada la iska dayn karo oo saddex laga dhigi karo ama laga yarayn karo waxaana yidhaahdeen arrintani waa tacabudi marka waa sunna uun in toddoba jeer la maydhaa haddii laga yareeyo markaa khalad laguma dhicin waajibna lama khilaafin laakiin sida saxdaa waxay tahay in toddoba jeer in la maydhaa ay waajib tahay waana keeni doonaa sheekhu bal toddobadaa jeer iyo sida ay noqonayaan baabu su'uri lhirati bisadda hambadeeda baabkii ka warramaya weeye manaa bisaddu wixii ay cabtay inta ay reebtay xukunkeedu muxuu noqonaya ma najaasun sawa daahir can kabshata binti kacb bni malikin kaanat waxay taxta ibni abi qataada waxay u dhaxday ibni abi qataada xaaskiisa ahayd ana abaa qataadata dakhala waa galay calayha iyada ayuu usoo galay abu qataada marka waa sodogeed dee maxramna waa u yahay wasakabat way u shubtay lahu abu qataada wadu'an biyo uu ku weysaysto fajaءat waxaa timi hirat bisad baa timi tashrabu minhu bisadaasi weysadii ay u dhigtay abu qataada ayay cabbaysay faasqaa waa u janjeeriyey lahaa bisadi alinaaa weelkii xataa sharibat minhu ilaa ay cabtay qaalat waxay tidhi kabshatu fara-aani wuu i arkay anduru anoo eegaya deetana wuxuu dareemay dee arrintaa inaan ka yaabanahay halkuu ka eryi lahaa bisadda ayuu usii janjeeriyey u diyaariyey faqaala wuxuu uhi atacjabiin miyaad la yaaban tahay inaan bisadda weysadii siiyey yabnata akhi inantii walaalkay dhale faqultu waxaan ihi nacam haa waa ka yaabana arrinkaa markaasaa muuqato iyadu waxay u haysatay bisaddu inay ayga la mid tahay oo ay najaas tahay fa qaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay qaala wuxuu yidhi inahaa bisadu laysat binajas najaas ma aha bifatxi ljiim inahaa iyadu min adawaafiina calaykum kuwa laba idinku wareega ayay ka mid tahay waadawaafaat iyo kuwa dhadiga idinla noole idinku wareega rawaahu lkhamsatu wa qaala tirmidiyu xadiidun xasanu saxiix xadiidkan culimo badan baa saxiixso albukhaari uu ka mid yahay watirmidi walcuqayli wadaara quطni kadalika intaa xaafid ibnu xajar baa sheegay ibnu khusayma culimada saxiixisay buu ka mid yahay waxaanu xadiidkani ku saabsanyay saa sheekhuba u baabaystay bisada hambadeedu ma najaas baa mise najaas ma aha dhareerkeeda iyo dheecaanadeeda kale alhiru hiratun waa alunha min alqitab waa tadhadig baa hiratu leedhaha waxaana lagu jamciyaa hirar kalabna hirun baa la yidhaahdaayo taada isaga waa laga reebaa kalabna waxaa lagu jamciyaa hiraratun oo ta ayaa la raaciyaa waa milu qirdin wa qirada saasi azhari baa yidhi culamaa luqa ka mid a ibnu lambari isagu wuxuu yidhaahdaa alhiru yaqacu cala adakari walunhaa alhiru haddii la idhaha talab iyo tadhdig labadaba waa la idhahda waqad yudkhiluuna alhaaa fi lmu'anaf tadhadig baa laga yaaba inay ha-da raaciyaan taadaa marbuudada ee marka lagu dul istaago ha loo akhrinayo waayo xadiidkani waxa uu tilmaamayaa calaa طahaarati fami اlhirati wa طahaarati su'riha afka bisadu inuu daahir yahay wixii ay hambaysaana inuu daahir yahay waana saa culimada badankoodu ay ku tegeen waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam arrinkaas si cad u sheegay ohi inahaa laysat binajas annajas marka jiimka la kor dhigo macnuu waxa weeye laysat laysat najisat addaat waalcayn lafteedu najaas ma aha annajis haddii la idhaayo la hoos dhigana waa almutanajis waa shaygii marka hore daahirka ahaayee najaasa ay martay marka xayawaankan bisada la idhaahdaa laf ahaan uma aha najaas macnu waa sidaas inaa min aawaafiina calaykum aawaafaat nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku shabahay dadka bani aadamka ah ee dadka la nool soo caruurtii yaryarayd iyo addoomihii iyo khadamkii dadkii adeegayaashii iyo shaqaalo ahaa iyo ee dadka ku dhex jiray had iyo jeeraale ku wareegaya ka tegaya kusoo noqonaya kuwaasuu ku shabahay marka kuwaasiba sida ay daahir u yihiin baa iyaduna daahir ay u tahay xataa nebigu calayhi salaatu wasalaam ereyadii kuwa caqligale loo isticmaalayo bisada u isticmaalay min aawaafiina calaykum aawaafaat wa jamcu mudakar saalim iyo jamcu muanad saalim jamca saalimka ah sideeda laguma isticmaalo luqa ahaan hayru lcaaqil kaan caqliga lahayn laguma isticmaalo hayru lcaaqil marka la jamcinayo waxa weeyaan sida mu'anasada mufradada ayaa loo sheegaa ama loo dhigaa ama dee jamciisu jamcu tagsiir ayuu ayuu ku yimaadaa laakiin halkan sidaad arkayso jamcii cuqalada ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku isticmaalay marka anzalaha manzilat alcuqalaa aladiina yaciishuuna maca annaas wuxuu kala derajo dhigay kuwa caqliga leh dadka la nool waayo sababta markaa bisadu aanay najaas u ahayn waa maxay cilladu waa taa nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo maaha inay xayawaan yar tahay xayawaanka yaryare iyada la mid iyo wixii kasii yar in looga qiyaas qaadanaya maaha sida fuqahada qaarkood ay yidhaahdeen ee sida saxdaa cilladu waxa weeye waa awaafuha cala annaas inay ta xayawaan dadkii ku dhex jira oo la noolo haddii la yidhaahdo dee waa najaas mashaqo iyo culays iyo kadeed uu ka dhalanayo oo iska ilaalinteedu dee ay adag tahay marka waxaa looga qiyaas qaadanaya xayawaan kasta oo noocaasa oo sifada iyo tilmaantaa leh وعن cائشhaة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه kaana waxaa nbigu yusغي mid u janjeeriya ila alhirati bisada alinaa weelka si ay uga cabto illa waa xayawaan yaroo markaa gaabanoo weelkii markaa gunta dheera aan afka la gaari karin xataa tashraba si ay u cabto ili tashraba uma dabeetana yatawada oo weysaysan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam bifadliha inta ay reebto ayuu ku weysaysan jiray rawaahu daara quطniyu marka xadiidkan ama riwaayadan daara quطni iyadu waa daciif weeyi oo sanadkeeda waxaa ku jira cabdullaahi bnu saciid ilmaqburi waayo sanad kaloo xadiidkan uu leeyahayna waxaa ku jira maxamed bn ibnu cumar alwaaqidi isaguna daciifa lakiin xagga macnahaanta xadiidka horunbuu la midyi mar haddii hambada bisadu ay daahir tahay dee waa lagu weysaysan karaa biyaha kale daahirka ayuunbay la mid tahay abwaabu tahiiri najaasa najaasada daahirinteeda baababkii ka hadlaaya weeye iyo wadikri maa shay sheegistii nusa calayhi si gaara loo sheegay oo minhaa ka mida abwaabta daahirinta ama najaasaadka ka mida marka baababkan soo socdaa waxay ku saabsan yihiin najaasada sidee loo daahirinaya najaasadu waa kala duwantahy najaasa muqallada ayaa jirta najaasa daahirinteeda la adkiyey waa najaasat lkalb waa kaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi uma liyaqsilhu sabca maraat toddoba jeer ha la maydho saynu arki doonno waxaa kaloo jirta najaasa mukhafafa waa bowlu sabiyi radiic inanka yare weli aan ababin kaadidiisa waxaa kaloo jirta mutawasita oo labadaa wixii aan ahayn weeyi oo labadaasay udhaxaysaa marka najaasadii la adkeeyey see loo daahirinayaa ta la fududeeyey daahirinteeda see loo daahirinayaa ta udhaxaysa see loo daahirinaya baababkan soo socdaa masaa-ishaasi ku saabsan yihin baabu ictibaari lcadadi tiro shardinteed buu u baab yahay fi lwuluuq ay fi tahiiri اlinaai min wuluuqi اlkalbi marka weelka laga daahirinayo dhabaqsigii aygu uu dhabaqsaday anaa tira ma loo shardiya mise looma shardiya tiraa loo shardiyaa buu leeyahy sheekhu waa najaasa muqallada waa najaase la adkeeyey qaabka loo daahirinayo marka la eego can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh waslama qaala wuxuu uhi idaa shariba hadduu cabo alkalbu aygii fiina axadikum weelka weelka midkiin uu leeyahay hadduu ku cabo falyaqsilu ha meedho sabcan toddoba jeer ha meedho markaa tiraa loo shardiyo najaasaadkii kale lagalama mid dhigin ila asalku waa maxay ana anajaasata tahuru bima yuziiluha caynan wa sifatan najaasa waxay ku daahir garowdaa wixii meesha ka saara lafteedii iyo sifadeedii ama hal mar in la maydhaa noqoto ama laba ama ka badan almuhim inta meesha ka saarta ayay ku daahir garowda laakiin ayigii waxaad aragtaa nebigu calayhi salaatu wasalaam najaasadiisu inuu tiro u sheego uhi falyaqsilu sabca waliaxmeda axmed waxaa u sugnaado u wariyey muslimin uhuuru inaaya xadikum midkii weelkiisu waxa uu ku daahir garoobayaa idaa walaqa marka uu dhabaqsado carabkiisa uu geliyo fiihi dhexdiisa alkalbu aygu an yaqsula inuu maydho sabca maraatin toddoba jeer toddobadaasoo uulaahuna ta u horeysa bituraabi ay maca turaabi ay tahay oo ciidi ay la socoto wa can cabdillaahi bni muqafalin qaala wuxuu yidhi amara wuxuu faray rasuulu llahi sala allahu alay wasalam biqatli kilaab ayda in la laayo uma dabeetana intaa dabadeed qaala wuxuu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam maa baalun wa baalu lkilaab iyaga iyo ayda maxaa kala galay oo dadka maxaa ayda ku salliday oo ay u laynayaan ay limaada yaqtuluuna alkilaab uma dabeetana rakhasa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ruqseeyey oo uu fasaxay fii kalbi saydi ay fi iqtinaai kalbi saydi ayga lagu ugaadhsanayo in la haysto wa kalbi lghanami aygii adhiga iyo dee xoolaha kaleba ilaalinaya in la haysto wa qaala wuxuu uhi idaa walaqa alkalbu aygu hadduu dhabaqsado fi linaai weelka faqsiluuhu maydha sabca maraatin toddoba jeer wa cafiruu ku cidaada athaaminata marka sideedaad bituraabi ciid ku cidaada wa fii riwaayati limuslimi warakhasa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ogolaaduu fasaxay fii kalbi lghanami ay fi iqtinaai kalbi lghanami aygii adhiga ilaalinayay dhaqashadiisa iyo wasaydi aygii lagu ugaadhsanayay dhaqashadiisa wazarci iyo aygii beerta ilaalinayay dhaqashadiisa waayo xadiida waa halkan ku keenay sheekhu waxa ay ku saabsan tahay najaasada aygu inay tahay najaaso la adkeeyey qaabka loo daahirinayo waayo tiraa loo shardiyey oo xataa marka koobaad haddii ay meesha kaga baxdo iyada lafteedii iyo sifadeedii toona aanay joogin intaa laguma kaaftoomi karo sida najaasaadka kale iyada tira ayaa shardi u ah waa toddoba jeer in la maydho horena masalada waynu u tilmaanay waana sida xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay ee ku cad toddobadaasi weliba waa inay ciidi raacdo ciiddu ma mar sideedaad baa mise toddobada mid ka mida ayay raacaysaa xadiidka cabdillahi ibnu muqafal haddaynu eegno daahirkiisu waxa weeye ciiddu inay tahay mar sideedaad oo madax bannaan wacafiruuhu athaaminata bituraab haddaynu eegno xadiidka abi hurayrana waxa uu tilmaamayaa ciiddu inaanay mar sideedaad ahayn oo madax bannaan ee toddobadaa jeero la maydhayo mar ka mida inay raacayso sidaa saxdiina waa saa uu sheegay xadiidu abi hurayra waa ciiddu mar madax bannaan inaanay ahayn oo marka la leeyahay athaamina waa thaaminatu biictibaari ziyaadatiha calaa sabci lghasalaat in toddobada kale ay meedhis yihiin iyaduna ay tahay ciid ayay ayay ta sideedaad ku noqotay laa bictibaari annahaa mustaqila ma aha inay tahay mar madax bannaano ciid khaliya ah ama inay tahayba marka sideedaad ee u dambeeya inay tahay maaha ayib waa masaladan usoo socday ciidda oo inagaan idhi mar madax bannaan maayo toddobadaa maydhisood bay raacaysa marka ma ta u horeysaa la raacinayaa mise ta u dambaysa mise mid ka mida uun riwaayaadka xadiidku arrintaa waa ku kala duwan yihiin xadiidka abu hureyre oo adiga arka uulaahunna bituraab marka koobaad baa ciidda la raacinayaa buu yidhi xadiidka cabdullaahi bnu muqafalla wacafiruuhu athaaminata bituraab buu ihi marka sideedaad ciid ku cidaada tirmidina wuxuu wariyey uulaahunna aw ukhraahunna ama takhyiir bay noqon doorgelin ama shaki raawigu uu shakiye bay noqon daaraaqudnina ixdaahunna mid ka mida laakiin riwaayaddiisu waa daciifa taxaawina uulaaha aw isaabica bituraab marka u horeysa ama marka toddobaad ciid raaciya iskhilaafka noocaasina keensan maayo sida madaahibta qaarkood ay ku tegeen kalxanafiyati walmaalikiya ilqaa turaab in la dhaha ciidda gebigeedaba looma baahnaba ama waajib maaha waa la iska dayn karaa biyo khaliya lagu maydhi karaa waayo iskhilaafka noocani ma aha mid simana waa mid la kala rajixi karo waxaa u xoog badan riwaayadda muslim ee tilmaantay uulaahunna bituraab marka u horeysa ayaa ciidda la raacinaya waayo likarati ruwaatiha ruwaadda wariyey baa badan oo ereyada kale khilaafsan ruwaadda wariyey waa ka badan yihin waata labaadee dee axadu asheekhayn baa soo saaro dee muslim baa saxiixiisa ku qoray waa ta saddexaade hiya raajixatu min xayu lmacna oo haddii la dhaa marka sideedaade u dambaysaa la raacinaya waxay noqonaysaa haddana in maydhis kale loo baahdo soo maha ila ciid weelkii lagu dayn maaye oo dabeetana dee maydhisii toddoba ay ka badato marka marka u horeysa inay raacdo ayaa xataa xagga macnahana u dhow iyo waaqica riwaayadkan kale ee shakigu ku jiraa iyagu ka hor iman maayaan oo dee shakiyo yaqiin la yskama horgeeyo riwaayadda ixdaahunna tidhina waa hadday ansixi lahayd xataa waa mutlaqo waa iska sii daysantay iyadii waxaa dabraysa riwaayaddan marka u horeysa in la raaciyo waxa weeyaan tilmaantay waxaa kaloo markaa xadiidku uu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii hore inuu amray ayda in la laayo haddana markii dambe nebigu calayhi salaatu salaam arrinkaa waa diido inahaa ummatu min alumam ummad ummadaha ilaahay caabudo ka mida weeyaan buuri waxaa qura uu soo reebay ayga madow oo isaga uu amray in la dilo shaydaanna nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamay dhaqashada ayda inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu diiday rukhso haddaad maqasho waxa la diidanaayo dabeetana laysu fasaxay weeye inta uu nebigu ka fasaxayna waa ayga lagu ugaadhsadee tababaran ama beerta ilaaliya ama xoolaha ilaaliya kaasoo qura ayaa markaa la fasaxay dhaqashadiisa in la dhaqdo waxaanu nebigu tilmaamay qofka ay dhaqda kuwaa la sheegay aan ahayn in maalin walba ajarkiisuu nuqsaamay man iqtanaa kalban laysa kalba saydin walaa maashiyatin nuqisa aw naqasa min camalihi kula yowmin qiraad maalin walba qiraad ajarkiisa ka mida ayaa go-a dhaqashada ayga markaa uu dhaqday daraaddeed u go-a baabulxati jejebintii buu u baab yahay waalqarsi iyo xafuujintii iyo waalcafwi dhaafistii can ilahari midabkii la yska dhaafay iyo wixii ka hadha bacdahumaa jejebinta iyo xafuujinta dabadeed oo najaasadii ayga sida loo daahirinayo ayuu xadiida hore ku saabsanayd xadiidkana wuxuu ku saabsan yahay dhiigga xaydka sida loo daahirinayo wuxuu sheegay markaa laba arrimood in lagu sameynayo arrinka koobaad oo ah alqarsu alqarsu oo macnihiisu uu yahay tadliiku mawdici dam biaaraafi lasaabic aw naxwiha meeshii dhiiggu marada kaga yaalay in faraha lagu xoqo oo faraha lagaga jejabiyo ama wax kale dee sida qori iyo wax lamida ujeeddada taa laga leeyahayna waa wixii marada dhex galay si uu usoo baxo oo bannaanka uu u yimaado alxatuna waa in la qooyo inta biyo lagu shubo meeshii dhiiggu u gaadhay dabeetana lagu xafuujiyo oo lagu jejabiyo can asmaa binti abi bakrin qaalat waxay tidhi jaaءat imra'aة gabadh baa timi ila nabiyi salى اllahu alay wasalam nebigay u timi faqaalat waxay tidhi xidaanaata annaga naga mida haddaanu nahay dumarka yusiibu waxaa gaadha hawbaha maradeeda min dami lxayda xaydka dhiiggiisii wax ka mida kayfa tasnacu siday yeelaysaa manaa kayfa tuahir athawb marada siday u daahirinaysa faqaala wuxu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam taxutuhu marka koowaad way xoqaysaayo dhiiggiibay ka jejabinaysaa uma dabeetana taqrusuhu biyo intay ku shubtaabay ku xafuujinaysaa taqrusu way xafuujinaysaa bilma biyay ku xafuujinaysaa uma dabeetana tandaxuhu ay taksilu way maydhaysaa nadxiga halkan rurshayn loogama jeedo ee maydhis baa looga jeeda uma dabeetana tusallii fii way ku tukanaysaa maradaas thawbkaas muttafaqu calayh xadiidkani marag koowaad wuxuu tilmaamayaa calaa najaasati daliilu calaa najaasati dami lxayd dhiigga xaydku inuu najaas yahay buu tilmaamayaa ay waajib tahay meeshii uu gaadhay maro iyo jidhba in laga daahiriyo taasina waa mid la ysku waafaqsan yahay waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamayaa marada lagu tukanayo daahirnimadeedu salaada inay shardi u tahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi uma tusallii fiih goormay ku tukanaysaa markay daahiriso kadib bay ku tukanaysaa macnuhu waxa weeye intaanay daahirin kuma tukan karto waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamayaa maradii najaasadaasi ay gaadhay mar haddii la garanayo meeshay najaasadaasi ka gaadhay in la wada maydhaa inaanay waajib ahayn ee halkii najaasadu ay ka gaadhay ayuunba ay waajib tahay in la maydho meelaha kale aanay najaasadu gaadhin waxaa iska sunno ah in iyadana si shakiga meesha looga saariyo waswaaska biyo lagu saydhiyo oo lagu rusheeyo sida xadiidka caaisha bukhaari wariye kusoo aroortay watandaxu calaa saa'irihi marada meeshaan najaasadu gaadhi mooyaane inta kalena biyay ku rushaynaysa oo waswaaska iyo shakigiisi meesha looga saaro dhiigga xaydka oo qurama najaasaadkii kalena waa la mid haddii maro ay kaadi gaadho ama najaaso kale oo meeshii la garanayo meeshii in la maydhuunbaa waajiba inta kalena waxaa sunnaa in biyo saa loogu rusheeyo si waswaaska meesha looga saaro oo in biyo meesha lagu rusheeyo waxyaabaha waswaaska lagula dagaalama bay ka mid tahay xataa qofka waswaas kale dawadiisa waxaa ka mid ah in marka uu musqusha gale uu soo istinjoodo uu biyo ku shubo meesha iyo marada iyo waxaba uu qooyo si uu ugula dagaalamo waswaaskii oo hadhow towladee naftu ay u tidhaahdo si aanay shaydaanka ugu jabeen waa biyihii meesha aad ku shubtay waxa meesha ka qoyan halkii shaydaanku qoyaan kaloo aan jirin uu sheegi lahaa waayo xadiidku wuxuu tilmaamayaa qaabka loo daahirinayo damul xayd oo marka hore ile waa wax dareeraa buu ahaayo maradii uu dhex gelaya horta waa in laga jejebiyo kadibna waa in meeshii uu gaadhay inta biyo lagu qooyo si uu uga baxo biyaha si lagu xafuujiyo kadibna waa in la maydho saddexdaa darajo ayaa daahirintiisa ama maydhistiisu ay maraysa waxay culimmadu ka hadlaan waxyaabaha munadifaadka ah ee dee marada wax ka gooya in loo raaciyo miyay waajib tahay xadiidka waxay u daliishada inaana waajib ahay waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam ma sheegin laakiin haddii loo raaciyo dhib ma laha xadiidka qaar waxaa kusoo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay in lagu maydho qasil in lagu maydho qasilkuna waxyaabaha wax nadiifiye ayuu ka mid yahay markaa saabuunta iyo shaamboog iyo waxyaabahaasina qasilka meeshiisa waa geli karaan waxaa kaloo xadiidkan culimada qaarkood ay u daliishadeen ana almaa yatacayanu litahiiri najaasa in najaasada biyo un lagu daahirin karo wax kale aan lagu daahirin karin waana sida culimadu ay u badan yihiin sida saxdiisa waxay tahay ana najaasata tathuru bikulli maa yuziiluha najaaso waxa daahiriya wax kastoo meesha ka saara baab baanu sheekhu ku keeni doonaa xadiidkan inay u daliishadeen un baynu isxusuusinaynay ee baabkaa dambaynu mas'aladaa si kooban insha allah uga hadli doonaa wa can abi hurayrata ana khawlata binta yasaarin qaalat waxay tidhi yaa rasuula allah laysa lii ma lihi oo ima sugnaa ilaa thawban waaxidun maro qura mooyaane maro maraba dharba maraan ka leeyahay waana anigu axidu fii maradaasi anoo xidhan baan xaydaa markaa maxaan yeelaa qaala wuxu uhi nabigu calayhi salaatu salaam faidaa tahurti marka uu xaydka kaa go-o faqsilii maydh mawdica dam marada halku dhiigu ka gaadhay uma sallii fiihi dabeetana thawbkaaga ama maradaadaas ku tuka buuhi nabigu calayh salaatu wasalaam qaalat waxay tidhi yaa rasuula allah wain lam yakhruj haddaanu bixin ka waran atharuu raadkiisa oo dhiiggii meesha ka teg laakiin dee midabkiisii baa kasii muuqda oo ka go'i waayey maydhis dabadeed maxaan yeela qaala wuxu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam yakfiiki waxaa kugu filan almaau biya ee alguslu bilmaa biyo inaad ku maydhay baa kugu filan walaa yaduruki ku dhibi maayo aharuhu wixii markaa raadkiisa ee meydhis dabadeed hadha waayo xadiidkan isna wuxuu tilmaamayaa sidii xadiidkii hore dhiigga xaydku horta inuu najaas yahay meeshii uu gaadhay in laga maydhaana inay waajib tahay waxa waajibkaayna inuu yahay uun in la maydho uun oo xataa jejebinta iyo xafuujinta iyo waxyaabahaas waa dee meesha daahirinteeda ayuunbay aada uga qayb qaadanayaane waajib maa marada haddii la maydho uunoo dee maydhistaa najaasadii lagu barabixiyo intaasaa ku filan in waxyaabo kale markaa la raaciyo oo lagu maydho sida qasil iyo saabuun iyo shaambo iyo waa fiican tahay sideen horeba u tilmaanay laakiin waajib maaha inaana waajiba waxa u daliila yakfiiki lmaau biyaha kugu filan ee alguslu bilmaa inaad biyo ku maydho walaa yaduruki aharuhu ayib haddii dhiiggii laga maydho maradii oo sidaa la sheega nebigu uu sheegay la yeelo oo marka hore laga jejebiyo oo la xafuujiyo oo biyo lagu maydho waxba aan loola hadhin haddana midabkiisu maradii uu ka go'i waayo amaba se urtiisii amaba dhadhankiisii wuxuu xukunku noqonaya xadiidku wuxuu tilmaamayaa mar haddii la dadaalay waxba aan loola hadhin wadadii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay in marada lagu daahiriyana la maray intaa dabadeed wixii hadha inaanay qofka dhib ahayn waayo ilaahay baa yidhi laa yukalifu llaahu nafsan ilaa wuscaha nafna looma diro waxaanay awoodin iyo fattaqu llaha ma staactum qofkuna intuu awoodaya uu sameeyey qawaacidda shareecada islaamkana waxaa ka mid ah almashaqatu tajlibu taysiir adaygu fududayn buu keenaa markaa dhiiggaa in markii la daahiriyey in raadkiisii meesha laga saara haddii ay adkaatay arrintaasi waxay addoonka ruqso u siinaysaa waxaa ku adkaaday addoonka suulintiisu iyo baabintiisu inaanay waajib ku ahayn yuriidu allahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusr wma jacala calaykum fi diini min xaraj ina diina yusrun walan yushaada diina axadu ilaa halabahu kutubta fiqiga saynu ku aragnay ee shaaficiyada iyagu waxay kala qaadaan saddexda raad oo ah dhadhanka midabka iyo urta waxay dhahaan dhadhanka isaga ilaa la suuliyo maraduma daahirgaroobayso si kastoo u adkaado waayo liquwati dilaalatihi calaa baqaa'i najaasa wuxuu si xoog badan u tusinaya mar hadduu dhadhankii joogo inay najaasadu meesha baaqi ku tahay labada kaloo ah midabka iyo urta waxay yidhaahdaan haddii suulintoodu ay fududdahay waa waajib in urtii iyo midabkii meesha laga saaro haddii labaduba ay wada adkaadaanna way isgarabsanayaanoo najaasadii meesha inay baaqi ku tahay bay tusinayaanoo ilaa la suuliyo meeshii may daahirgaroobin haddii labada midkood adkaado labada midkood haddii uu adkaado waa midabkii ama urtii kaasaa laysu cafiyey bay yidhahdeen maaha labadooda wada socdeen laakiin sidaad arkayso xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu kala qaadin walaa yaduruki atharu xadiidka culimada qaarkood waxay ku cileeyeen inuu yahay min riwaayati cabdillaahi ibni lahiica oo ah nin kutubtii ay ka gubato dabeetana isku dhex yaacay oo xifdigii uu ka lumay laakiin xadiidka waxaa ka wariyey qutayba qutaybana wuxuu u mari jiray ibnu lahiica cabdullahi ibnu wahb kutubta cabdullahi ibnu wahb buu ka qoran jiray xadiidka ibnu lahiica kadibna ibnu lahiica laftiisu toos uga qaadan jiray cabdullaahi ibnu wahabna dee waa saddexdii cabdilaahi mid ka mida ee la yidhi ibnu lahiica waxay wax ka wariyeen intaanu isku dhex yaacin oo riwaayatum can ibni lahiica waa maqbuula cabdullahi ibnu wahb iyo cabdullahi ibnu mubaarak iyo cabdullahi ibnu lmuqri cabdullahi ibnu yaziid almuqri saddexdaas marka riwaayaddu maqbuulay noqonaysaa sida raajixa ah wa can mucaada qaalat waxay tihi sa'altu waxaan weydiiyey caaisha can ilxaa'idi baan weydiiyey gabadhii xayday yusiib uu asiibayaa ma uu gaadhayo thawbaha marada addamu dhiigu faqaalat waxay tihi taksilu way maydhaysaa waa inay maydho ayaa waajib ku ah fain lam yadhab haddaanuu meesha ka bixin aharhu dhiigga raadkiisa oo midabkii oo kale baaqi uu yahay faltuhayiru ha ku bedesho bishayin shay min sufratin yanaa huruuda ama huruud shaygaasoo min sufratin yanaa huruud ahaaday oo waa si waswaaskii meesha uga baxo iyo tuhmadii way maydhay maradii si walba oo maydho midabkii baa ka goy waayo maradu saasay ku daahir garowday laakiin meesha ile midabkii dhiiggaa ku yaalle waxaa laga yaha nafteedu inay ku degi weyde ha sibaaqayso oo huruudii wax la mida ha mariso ta kale tuhmadii bay meesha ka saaraysaayo ila wixii dadku waa arkayaanoo meel muuqata mid ku yaallu noqon karaaye waxaa dhici karta inay idhaahdaan mare dhiigle bay ku tukanaysa oo aanay daahirin markaasi tuhmadaasi ay meesha uga baxdo wax midab kala lah oo bedelaha dushaa ka mariso qaalat waxay tihi caaisha walaqad kuntu waxaan axiidu inaan xaydo cinda rasuuli illaahi sala allahu alay waslam rasuulka ilaahay agtiisa aanoo jooga alaaa xiyadin saddex xayd oo isku xiga jamiican iyagoo dhan laa aqsilu ma maydhahayn thawban maro li aniga ii sugnaatay macanu waa maxay ma maradii xaydku gaadhi baanan maydhahayn ba maya maradii aan xidhnaa xaydku ii yimi anigoo xidhan ee aanay waxba gaadhin ma maydhahayn maan maydhayn marka xadiidku muxuu daliilu yahay dhiigga xaydku waa najaaso marka maradii hadduu gaadho in laga maydhaa waajiba sida xadiid hore aynu ku aragnay haddaanu gaadhinna iyadoo xayd laba xidhnayd maradu najaaso ku noqon mayso wataa caaisha radi allahu canha tilmaamaysa inay dhici jirtay inuu xaydku u yimaado iyadoo maro xidhan oo haddana mid labaad u yimaado haddana mid saddexaad oo maradeedii mar haddaanay waxba gaadhin aanay meedhi jirin ay asalkii tahaaraday maradii iskaga baaqi tahay lihaada wuxuu odhanayaa sheekhu الشوكاني فيه دليل على أن ما كان الأصل فيه طهارة فهو باق على طهارته قاعدة دي بكسعة سينية الأصل في الأشياء طهارة الأعيان الطهارة شيء طهارة اللي قوة أصل كوائل وسيسي الداهر وياه شكلكم النجاسة حتى تظهر فيه نجاسة فيجب غسلها والله ما أرني بالله وحقاري وحلا أصل كما ردو طهارة ياه إلا لا يقين سنة إن نجاسة قاعدة أصل كما القوة ضيّة baabu tacayun ilmaa biyaha gaar noqoshadoodu u baab yahay ay u gaar yihiin liisaalati najaasati najaaso suulinteed waa masaladii hore aynu u yaro tilmaanay oo najaasadii in la suuliyo waa waajib laakiin biyo waxaan ahayn ma lagu suulin karaa baabku masaladaasu ku saabsan yihi sheekhuna siduu udhigay waad aragtaayo isagu wuxuu yihi biyo waxaana in laguma suulin karo oo baabu tacayun ilma liisaalati najaasa biyaa u waajibaya suulinta najaasada can cabd llaahi bni cumara ana abaa thaclaba qaala wuxu uhi ya rasuul allah aftinaa noo fatwood fii aaniyati lmajuusi majuus qolada la yidhaahdo weelkooda nooga fatwood ee fii shani aaniyati lmajuus ida dararnaa ilayha haddii ay dani noo geyso aanu ka maarmi weyno qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ida durirtum ilayha hadday daruura idiin geyso aad ka maarmi weydaan faqsiluuha maydha bilmaai biyo ku maydha wadbukuu fiiha deetana waxaad karsanaysaan ku kariya rawaahu axmedu alimaamu axmed ayaa xadiidka wariyey waxaana u markhaati furaya xadiidka dambe ee isagoo saxiixeynka ku jira fi lbukhaari wa muslim وعن أبي ثعلبة الخشني أنه قال يا رسول الله إنا أنgu wuxuu ujeedaa n qabائل min العرب qabائل carabeed baa jirayoo nasaaradii shaam la deganaayoo qaarkood ay nasaaroobeenba بأrضi qowم dad ama duul dhulkood baanu deganahay duulkaasi oo ahlilkitaabi ahlkitaab ah markaa kalimaة الqowm asl ahaan waa aljamacaة min الناas kooxdii dadaba qowm waa la idhaahdaa waxaase si gaara loogu isticmaalay aljamaacatu min alrijaal kooxda ragga ah oo maxaa kelmadda kooxda raggaa si gaara loogu isticmaalay liqiyaamihim calaa cadaa'imi alumuur arrimaha waaweyn bay dee qabtaane dumarkiiyo aanay qaban karin ahlulkitaabkana halkan wallahu aclam waxay u muuqataa inuu ujeedo annasaara waayo halkaa yuhuud laguma sheegine kiristaan bay ahayn kuwii halkaa deganaa fanadbuku waanu karinaa cuntaanu ku karsanaa fii quduurihim dheriyadooda wanashrabu waxbaanu ku cabnaa fii aaniyatihim faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilah wuxuuhi in lam tajiduu haddaydaan helin hayrahaa weelkooda midaan ahayn farxaduuha ay faksiluuha maydha bilmaai biyo ku maydha rawaahu tirmidiy wa qaala xasanu saxiix waraxdu buu yidhi wa alghaslu waa maydhista weeye marka xadiidku buhaariya muslimba waa wariyeen xadiid abi haclaba lafdigiisuna wuxua qultu ya rasuul allah ina biardi qowmin ahla lkitaabi ina biardi qowmin ahli lkitaabi afa naakulu fii aaniyatihim dad ahlulkitaab aanu la deganay weelkooda miyaan wax ku cunaa qaala in wajadtum hayra falaa taakuluu fiiha haddaad weel kala heshaa waxba ha ku cunina wain lam tajiduu faksiluuha wakuluu fiiha haddaad weel kala weydaanoo dani idiin geysana iska maydha marka hore dabeetana wax ku cuna markaa sababta su-aasha keentay ma inay ahlulkitaab yihiin oo qurabaa maya riwaayadda axmed iyo abi daawuudiya bay ku caddahay wainahum yaakuluuna laxma alkhinziir wayashrabuuna alkhamr fakayfa nasnacu biaaniyatihim waquduurihim hilib doofaar bay cunaanoo dee weelkooda ay ku kariyaan khamrina way ku cabaan marka maxaanuu de waa najaas weeye weelkoodii maxaanu ka yeelaa nebigu wuxuu yihi in lam tajiduu hayraha faksiluuha wakuluu fiiha waayo masalada koobaad xadiidkan ku sugan waxay tahay weelka gaalada waayo gaalada diinimo xidho oo najaaso iskama ilaalinayaan ama kiristaan ha noqdaan ama ha noqdaan majuus kuwa dabka caabuda ama waaniyiin kale kuwa kale asnaamta caabuda weelkooda qofka muslimka ahi wax ma ku cuni karaa waxna ma ku cabi karaa waa su-aal aada ugu baahayin dadka muslimiinta ee kufaarta la nool had iyo jeer alana culimada ay weydiiyaan xadiidkani wuxuu tilmaamaya haddii weel kale la helayo inaan waxba lagu cunin haddii weel kale la waayana in horta la iska maydho laakiin waxa isweydiin leh haddii weel kale la helayo ma xaaraan baa weelkooda in wax lagu cunaa la hada min baabi atawaruc walixtiyaad is-ilaalin iyo is-dhowrisun baa taa looga jeeda ma aha inay xaaraan tahay mar haddaan najaase lagu ogeyn weelkooda wax waa lagu cuni karaa arrintan xadiidku uu sheego ah in lam tajiduu hayrahana xalaalnimada weelkooda in wax lagu cuno shardi uma aha ee waa min baabi alwaraci walixtiyaad xalaal miirad iyo isdhowris iyo is-ilaalin unbay arrintu ku salaysantah oo maxaynu daahirka uga leexinay ile shardi buu nebigu uga dhigay weelkooda in wax lagu cunaa bannaaniday bannaanaanayso inaan mid kale la helin waxaynu uga leexinay ilaahay subxaana watacaala wuxuu muslimiinta u xalaaleeyey raashinka ahlulkitaabka alyahuud wanasaara rabbi subxana wa tacaala wuxuu yihi waطacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillu lakum dee raashinkooduna weelkoodii buu ku jiraa mar haddii raashinkoodii la xalaaleeyey weelkoodiina in lagu cuni karay taasi daliiluta waayo weelkoodii haddaanad najaase ku ogeyn horta inaad iska maydhaa ma waajibbaa mise waa sunne waajib maaha ee sida saxda waa sunna waa lilistixbaab in la yska maydhaa oo yaqiin qalbigu uu ku dego oo la yaqiinsado weelkoodu inuu daahir yahay unbaa la rabaa arrintaa in lagu gaadho asalka weelkoodu waa inuu daahir yahay si yaqiintaa loo gaadho unbaa nebigu calayh isalaatu wasalaam uu yidhi in lam tajiduu hayraha farxaduuha ay faqsiluuha bilmaa masalo kaloo qawaacid ulfiqiya ku saabsanna xadiidka waa ku jirtaayo haddii ay iska hor yimaadaan alaslu walظaahiru ama alyaqiinu wاldannu اlghaalib yaqiinta iyo malaha xooga badan meelaha qaarkood malaha xooga badan ayaa la hormariyaa meelihii baanay tani ka mid tahay waxaa loo badinayaa dee weelkoodu inaanu najaaso ka marnayn maadaama ay doofaar cunayaan oo najaasooyinkan aan iska ilaalinahayn walihaada danigii haalibkaabaa halkan yaqiintii oo asalkii laga hormariyey nabigu calayh salatu salaam faqsiluuhaa buuri aynu u nimaadna masaladii labadan xadiid uu u keenay sheekhu waa masalada ku saabsan najaasadii waxaan biyahayn ma lagu daahirin karaa xadadka isaga oo a sifada qofka u diida salaada iyo wixii kale ee daharo loo shardiyo biyo waxaan ahayn isaga laguma rafcin karo laguma koryeeli karo qofkii meedhasha ku waajibtay kii bilaa weyse ahaa waxaan biyo ahayni ma galaan taas ilahay wuxu uhi falam tajiduu maan fatayamamu haddii biyo la waayo gebagabaystaa leh wax udhexeeya lama sheegin in biyo lagu dahaaro qaato iyo in la gebagabaysto laakiin najaasadii biyo waxaan ahayn ma lagu suulin karaa sheekhu wuxuu ku tegey culimaduna ay u badan yihiin biyo waxaan ahayn aan lagu daahirin karin waxaana u deliishay dee xaadiian amraysa biyo in lagu maydho waynu soo marray waxa weeyaan damulxaydki nabigu calayh isalaatu wasalaam yihi yakfiiki ilmaa labadan xadiidna labada faqsiluuha bilmaa farxaduuha bilmaa sida saxdiisa waxay tahay in najaasada waxaan biyo ahayn haddii lagu suuliyo oo meesha lagaga saaro caynan wa aharan lafteediiyo raadkeediiba inay meeshu daahir garowday waana madhabka xanafiyada culimo muxaqiqiinna saa waa ku tegeen sida shekhulislaam ibnu taymiya aada baanu madhabka ugu hiiliyey ugu nusreeyey waayo arrintu tacabudi maaha oo xadadka in la rafciya waa tacabudi iyadoo a mid la ysku addoonsaday wixii la yidhi markaa ku weysaysta ama ku maydhuun baa geli kara laakiin najaase marka la taagan yahay waa arrin ujeedada laga leeya la fahmi karo maqsuudka laga leeya waa isaalatu najaasa waa najaasada in la suuliyo dee najaasadii biyuhuna waa suuliyaan wax kalena waa suulin karaan sida maaulwardi iyo waxyaabo lamida sharciguna meelaha qaarkoodna najaasada biyo ku maydha buuhi meelaha qaarkoodna waxaan biyo ahayn in lagu daahiriyaabuu sheegay labadaba sharcigu waa sheegay marka haddii xadiid ay ku soo aroortay najaasada biyo ku maydha dee xadiid kalea jirtoo tilmaamaysa waxaan biyo ahayn in la yidhi najaasadii ku daahiriya marka waa in axaadiida laysu geeyo oo la idhaahdo maqsuudku waa najaasadii in meesha laga saaro wixii meesha ka saaro unbay ku daahirgarooysa ama biyo ha noqdo ama wax kale ha noqdo axaadiida kale waa inoo iman doonaan waxaa ka mid a nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markuu kabta kaa warramaya ama kabaha qofku xidhaya fain ra'aa fii naclayhi qadiran aw adan falyamsaxu midkiin markuu masaajidka yimaado kabiisa ha ego hadduu ku arko waxa weeyaan wax wasakha ama najaasa dhulka ha ku masxo ha maydha dee lama odhan waxaa la mida markii rasuulka la weydiiyey xaynka gabadha ee dee marada gabadhaee dheer ee dhulka jiitamaysa yuahiru maa bacdahu buui si abu daawuud wariye dhulka najaaste ay martay dhulka ka dambeeya ayaa daahirinaya biyaha waxaa inta badan loo sheegay liannahu aysaru cala annaas wa ashalu tanaawulan biyuhu iyagaa wax daahirin og dadkana iyaga ayaa u fudud xagga daahirinta baabu tahiiri lardi dhulkii daahirintiisu u baab yahay ardadii an najisati ahayd mid najaasowday bilmukaaharati biyo badan dusha in lagaga shubo lagu daahiriyo waayo dhulkii haddii ay najaasa gaadho sidee loo daahirinayaa miyaa la qodayaayo ciiddii ay najaasadu gaadho oo dhan baa horta la guraya miyaa la maydhayaa dhulkii iyadoo ciiddiisa ay taal mise biyuunbaa dusha lagaga shubayaa baabku masaladaas ku saabsan yahy can abi hurayrata qaala wuxuu ihi qaama waxaa istaagay carabiyu nin reermiyiya fabaala waa kaajiyey fi lmasjidi masaajidkii buu ku kaajiyey oo markii horeba wuxuu ihi se riwaayadda tirmidi ku cad wakayrihi wuu tukaday horta masaajidku ku tukaday ninkaa reermigin soo galay kadibna hadal buu bilaabay wuxu uhi allah marxamni wamuxameda walaa tarxam macana axada ilaahu aniga iyo maxamed unoo naxariiso qof kaloo labadayadaa ahayn ilaahu oo naxariisan nebigu waa kii ku yidhi laqad taxajarta waasican arrin waasic ahayd raxmadda ilahi waa ballaahanta raxmati wasicat kula shay ayaad soo cidhiidhidaad soo koobtay in yar markuu joogayba intuu istaagay inbuu masaajidkii kaadi la dhex istaagay masaajidkii uu ku kaajay faqaama waxaa istaagay ilayhi xaggiisa waxaa u kacay annaasu dadkii liyaqacuu bihi si ay u garaacaan riwaayadka qaarkood fazajarahu nnaas fahaara ilayhi nnaas dadkii baa u kacay fatanaawalahu nnaas dadkii baa doonay inay gacan saaraan riwaayadka qaarkoodna mah mah ayay ku yidhaahdeen arjooji jooji waxaad wadid masaajidka kaadida ka daa faqaala nabiyu sala allahu alay wasalam nebigu wuxuu yidhi dacuuhu waardaaya wa ariiquu shuba calaa bawli kaadidiisa dusheedana sajlan waadaan min maain yaanaa biyo ka buuxda aw danuuban min maa waa isla mid markay biyuhu ku jiraan baa markaa magacaa la idhahda fa inamaa buciftum waxaa laydin diray un muyasiriina idinkoo ah kuwa wax fududeeya walam tubcau laydinma dirin mucasiriin idinkoo ah kuwa wax adkeeya rawahu ljamacatu ilaa musliman toddobaduba waa wariyeen marka laga reebo imaamu muslim raximah llahu tacaala xadiidkan wuxuu tilmaamayaa dhulkii haddii ay najaasa gaadho ilaa dhulku mara maaha oo lama maydhi karee sida loo daahirinayo waa in biyo lagu shubo biyahaas waa inay noqdaan biyo najaasadii ka badan oo najaasadii qarqiya waa inay noqdaan oo meeluu hal qof ku kaajibi waadaan dhanoo biyaa nebigu calayh isalaatu wasalaam uu yidhi ha lagu shubo saasuu dhulkii markaa uu ku daahirgaroobayaa in la qodo oo ciiddii la guro oo sida madhabka xanafiyadu yahay laakiin axaadiida kusoo aroortay ay daliishada waa xadiid daciifa ixfiruu makaanu uma subuu calayh xadiid daciifa weeye waxaa kaloo markaa xadiidku uu tilmaamayaa faa-iidooyinkiisa ku jira ka mida in qofka jaahilka ah loo turo oo si naxariis iyo dabicsanaan ay ku jirto wax loo baro nebigu in arrintiisaasi ay tahay arrin xunon wanaagsanayn ma diidin laakiin maadaama uu yahay qof arrintan jahli u geeyo hadalkiisii horena uu tusinayo iyo reermiyinnimadiisuba in loo tudaabuu nebigu calayhi salaatu wasalaam amray sababta uu yidhi isagoo masaajidka ku kaajaya daayana waxay tahay waa min baabi irtikaabi mafsadati suqra lidafci lkubraa xumaan weyn baa laga hortegaya markaa tan yar baa la iska xejisanayaa si mid kasii weyn looga badbaado oo haddii dee ninkii la eriyado masaajidkii oo dhan buu kaadidii gaadhsiinaya la dhex cararaya marka inuu masaajidkaba wada najaas ka dhigay inuu meelun ku shubo teebaa la qaatay inuu meelun ku shubo ta kale waa nin reermiyiyo iimaankiisu aanu aada u xoog badnayn marka waxaa dhici karta waa nin reermiyiyo reermiyigana yanaa dad iimaankoodu aada u xoog badanya may ahayn ma odhan karo wallahu aclam qofkaas iimaankiisu mu xoog badneen astaqfir allah min hadi lkalima laakiin reermiiga ayaa taasi waxa weeyaan asal ay u tahay alcarabu ashaddu kufra wa nifaaqa waa ka ilaahay subxana wa tacaala yidhi marka waxaa dhici karta xanaaqu arrintaa ka qaaday inuu diintaba ka baxo marka dhibaatooyinka waaweyn iyadoo laga hortegayo ayaa dhibkii yaraa nebigu calayhi salaatu wasalaam in la yska daayo maadaama isna laga daba tegi karo meesha laga saari karo uu nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada uu tilmaamay وعن أنس بن مالك قال وxu بينما وkت نحن أنgu في المسجد مساجدka aن ku jiro معa رسuuل اللahi صلى الله عليه وسلم رasuulka إلaahy aن la joogno إذ جاء waxa yimi oo si kdiisa noogu soo galee عrاaبي فقاama waa istaagay يبuل isagoo kاajya في المسجد مساجدka dhexdiisa ku kaajaya فقال أصحاaب رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم رasuulka إلahy صxaabadiisa waxay yidhahdeen mh mh macnaheedu yahay ukfuf jooji jooji waxaad wadid waa ismu ficil qaala wuxuu hi faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu uhi laa tujrimuuhu ha ku kala goynina kaadida dacuuhu daaya oo isaga laftiisa laga yana dhibaata soo gaadha haddii kaadidii lagu kala jaro fatarakuuhu way daayeen xataa baala ilaa uu kaadi dhammaystay uma intaa dabadeed ina rasuula allahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi dacaahu u yeedhay uma qaala wuxu uhi ina hadihi lmasaajida masaajidan laa tasluxu uma habboona lishayin shay shaygaasoo min hada albawli kaadidan ka mida wala lqadar wala lqadir ama waxyaabaha wasakda nadaafada ka hor imanaya inamaa hiya waxay u dhisan tahay un lidikri illaahi caza wajala xuska ilaahi iyo wasalaati iyo in lagu tukaday wa qira'ati lqur'aan aw kama qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam qaala wuxu uhi faamara waa amray nebigu rajula nin min alqowmi raggii ka mida yanaa an yaatiya bidalwin min ma inuu waadaan biyaa keenaa buu amray fajaaa wuxuu keenay bidalwin waadaan min maain biyo ka buuxda fashanaw caleyh fasabahu caleyh kaadidiisii buu nebigu alayh salatu salaam ku dul shubay ninkaa kaadidiisii muttafaqun caleyh laakiin laysa lilbukhaariyi fiihi bukhaari xaalo xadiidkan uu sugan yahay kuma jirto ina hadi lmasaajid ereygaas ilaa tamaami almri bitanziihiha ilaa laga gaadhay amarka nebigu amray masaajidada waxaa in laga ilaaliyo wqowluu laa tujrimuuha ay laa taqطacuu ha jarina calayhi ninkan ha ku jarina bawlow kaadida ha ku jarina wa fiihi daliilu daliil baa ku sugan tusinay calaa ana najaasata najaasadii cala alardi dhulka xaalo ay gaadhay ida stahlakat hadday baabaado oo bilmaa ee bisabilmaayi calayha biyo lagu shubay sababtooda ay u baabaado faalardu dhulka iyo walmaau biyiba daahiraani weeye walaa yakuunu noqon maayo daalika arrinkaasi waa in biyo dusha lagaga shubaa amran amar lays amray bitakhiiri najaasa najaasada in lagu sii badiyo fi lmasjidi sheekhu wuxuu leeyahay haddii najaasadii dhulka gaadhay biyo lagu shubo biyahaasina ayiin biyo fara badan oo najaasadii barabixinaya oo halaagaya oo meesha ka saaraya biyihiina waa daahir lagu shubay dhulkiina waa daahir arrintaasina noqon maysa in dhulkii najaasada lagu sii badiyey oo haddii biyuhuna markay najaasada gaadhaan ay najaasoobeyaan dhulkiina marka horeba uu najaas ahaa dee in biyo lagu shubaa waxba may soo kordhiseen aan ahayn najaasadii lasii badiyey marka haddaan arrintaas waxba daahireen nebigu ma yidhaahdeen kaadidii caraabiga biyo ku shuba ma yidhaahdeen ile nebigu masaajidka najaase kusii badin maaye ee arrintaas waa arrin daahirinaysa najaasadii dhulka gaadhay waxaa dhulka la mida gogasha waaweyn ama meesha kuba rakibana dee aan laga qaadi karin shatan masaajidadoo kale ku xabagaysan sidan markaa xadiidku uu sheegay ee dhulka loo daahirinaya ayuunbaa iyadana loo daahirinaya oo biyo badan unbaa lagu shubayaa najaasadaas oo lays odhan karo way way barabixin karaan oo way halaagi karaan kadibna dee meeshii waa waa la qallajinayaa si loogu tukan karo ama waaba la yska dayn karaa dee iskeed baa ha u qallashee oo qallajintu ka mid maaha daahirinta waa shay dheeraadka ah wixii axkaamta masaajidada ku saabsan ee xadiidkan ku jira halkiisaynu ugu tegin baabu maa jaa wixii ku soo arooray buu u baab yahay fii asfali nacli kabta xaggeeda hoose tusiibuhu ay gaadho annajaasatu najaasa ay gaadho yacnaa see loo daahirinaya kabta xaggeeda hoose ee dhulka xigta haddii najaasa gaadho see loo daahirinaya haddii la maydho dee taasi daahirin waa u tahy laakiin maydhis waxaan ahayn ma lagu daahirin kara can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alيه waslama qaala wuxuu ihi idaa waطica hadduu ku joogsado axaduku midkiin binacli kabtiisa isagoo xidhan aladaa wax wasakha wax najaasa buu noqon karaa waxaa kaloo noqon kara waxaan najaas ahayn laakiin dee uskag iyo wasakha aladaa waa kul mustaqdar najasan kana aw gayrahu waa wax kasta oo dadku ay ka wiswisaan oo jirhkoodi iyo dee maradoodiiyo ay ka nadiifiyaan ama najaas ha noqda ama wax kale ha noqdee fa ina turaaba caradu lahu isaga tahuurun daahirin bay u tahay wa fii lafdin idaa waطica hadduu ku istaago aladaa bikhufey labadiisi khuf isagoo xidhan fa tahuuruhumaa daahirintoodu fa tahuuruhumaa daahirintoodu ama waxa daahirinaya aturaabu ciid weeye rawaahuma abu daawuud وعن أبي سعيid أن نبya sلى الله عليه وسلم qاala wuxuu yihi إida jaءa hadduu yimaado أxadكم midkiin almasجida masaajidka falyaqlib ha roogona calayhi labadiisa kabood xaggooda hooses u eego walyandur ha eego fiihimaa fain ra'aa hadduu arko khabathan najaas ama wax kale falyamsaxu ha masaxo bilardi dhulka ha ku masaxo uma dabeetana liyusalli ha tukado fiihimaa labadiisa kabood ha ku tukado xadiidkan wuxuu tilmaamayaa sida loo daahirinayo kabihii najaasadu ay gaadhay biyo haddii waana xagga hoosaa laga hadlaya oo kaba haddii xagga sare ama dhinacyada aan dhulka taabanayn najaasa ay gaadho waxa weeyaan dee najaasadii waa in laga maydho ama waa in lagu sameeyo wax kale oo najaasada meesha ka saari kara sheekhuna dee madhabkiisii buu iskaga socdaa ahaa biyo waxaan ahayn inaan lagu daahirin karinoo isagu wuxuu leeyahay xagga hoose meel aan ahayn haddii najaasa ka gaadho maydhisunbaa daahirinaysa laakiin xagga hoose in dhulka lagu masaxo oo najaasadii sidaa lagu barabixiyo ayaa daahirinaysa taana xadiidku waa ku cadyahay kaba in lagu tukan karana xadiidku waa tilmaamaya haddii aanay dhibaata ka dhalanahayn baabu nadxi bowlilghulaami inanka yar kaadidiisa rushayntii la rushaynayay buu baabi idaa lam yacam haddaanu ababin xadiidkanina wuxuu ku saabsanya caruurta yaryar ee weli aan ababin kaadidooda saa loo daahirinayo ayaa xadiida soo socota ay ku saabsantay can ummi qays binti mixsanin annaha atat waxay keentay bibnin in allaha iyada u sugan iyadoo ay leedo sagiirin yar walam yaakul iطacaama weli aan ababin ilaa rasuuli illaahi sala allahu alay slam rasuulkii ilahi bay u keentay fabaala waa kaajay inankaa yari calaa thawbihi nebiga calayhi salatu salaam maradiisii buu ku kaajiyey oo nebigu dhabtuu saaray fadacaa nabigu calayhi salaatu salaam wuxuu dalbay oo u yeedhay bimaa'in biyo fanadaxahu calayhi biyii buu ku shubay isabahu calayh walam yaqsilu mana maydhin kaadidii inankaa yar wa can cali bn abi aalibin radia allahu canh ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaala wuxu uhi bowlulghulaami inanka yar kaadidiisa alradiici ee naaska jaqaya yundaxu waa la rusheynaya wa bowluljaariyati inanta yar kaadidana yuqsal waa la maydhaya qaala qataada wuxu uhi wahada arrinkani maa lam yacama waa inta aanay ababin faidaa acima haddii ay ababaan labaduba usila waa la maydhaya jamiican xaale ay dhan yihin oo inanka inanta lama kala qaadayo mar hadday ababaan rawaahu axmedu wtirmidiy waqaala xadiiun xasan wacan caaishata qaalat waxay tihi utiya rasuulu llahi sala allahu alay waslam rasuulka ilaahi waxaa loo keenay bisabiyin ilmo yar oo yuxaniku dhan xalaga uu ugu dhajinayo timir taxniigu waa ilmaha yar marka uu dhasho in timir yaroo la jilciyo halka dhan xalaga loogu dhajiyo iyadoo arrinta noocaasa lagu muujinayo rajada laga qabo inuu ilaahay akhlaaqdiisa iyo dabeicaddiisa ka dhigo mid fiican fabaala waa kaajay ilmihii yaraa calayhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ku dul kaajay faatbacahu nebigu wuxuu raaciyey kaadidii ilmaha yar almaa biyo ayuunbuu raaciyo ku shugay rawahu lbukhaariyu wakadalika axmedu wabnu maaja wazaad walam yaqsilu ma maydhin walimuslimin kaana arrinku wuxuu aha yu'taa bisibyaan carruurta yaryar in la keeno nebiga loo keeno fa yubariku calayhim nebigu baraku ugu ducayn jiro ilaahu barakee buu odhan jira wa yuxanikuhum dhanxalagana timirtaa la jilciyu ugu dhejin jiray fa utiya bisabiyin ilmo yar baa la keenay nebiga loo keenay fabaala waa kaajay ilmi yara calayhi nebigu calayhi salatu salaam ku dulkaaji fadacaa waa u yeedhay nebigu bimaa'in biyo faatbacahu waa raaciyey walam yaqsilu mana maydhin kaadidii inanka yar وعن أبي سمح خاadم رsuuل اللahi sلى الله عليه وسلم qاaل وxuu hi qاaل النبي sلى الله عليه وسلم نبgu وxu hi يqsل waa la maydhaya min bowl الjaariyati kaadida inanta yar waa la iska maydhaya وayuraشhu waa la rushaynaya min bowl الغuلاam inanka yar kaadidiisa وعan أmi kurزin الkhusaaciyaةi qاaلaت waxay tihi utiya النabiyu sلى الله عليه وسلم نبgu waxaa loo keenay bغulaami fabaala waa kaajay عalيه نبgu ku dulkaajiyey faأmara نبgu wuxuu amray bimaaءin biyo in loo keeno oo lagu rusheeyo kaadidiisa fanudixa waa la rusheeyey albowlu bihi biyii baa lagu rusheeyey wa utiya bijaariyatin inan baa loo keenay yar fabaalat waa kaaday inantii yarayd caleyh nebigay ku kaaday fa amara waa amray bihi ay bigaslihi kaadidii in la maydho fagusila waa la maydhay wa can ummi kurzin ana nabiya sala allahu alay wasalam qaal bowlulghulaami inanka yar kaadidiisa yundaxu waa la rushay wa bowluljaariyati inanta yar kaadideedana yuqsalu rawahu ibnu maaja xadiidka hore laftiisa weeye farqi uma dhexeeyaba wa can ummi lfadli lubaaba binti alxaaris qaalat waxay tidhi baala waa kaajay alxuseyn ibnu caliyin fii xijri nabiyi sal اllah alay waslam nabiga dhabtiisu ku kaaji faqultu waxaan hi ya rasuul allah acطinii ii dhiib thawbaka maradaada walbis xidho thawban maro hayraho aan iyada ahayn xataa aksilo si aan u maydho tii ilma yar ku kaaji faqaala wuxuu hi nabigu calayh الsalaatu wasalaam inamaa yumdaxu waa la rushaynaya un min bowli dakar ka lab kaadidiisa wayuqsal waa la maydhayaa min bowli lunhaa ta dhadig kaadideeda rawahu axmed wa abu daawuuda wa bnu maaja axaadiian waxay tilmaamaysaa inanta yar ee weli aan ababin kaadideedu ta dadka waaweyn unbay la mid tahay oo in la maydho ayay ku daahirgaroobaysaa inanka yarise waa ka duwan yahay oo kaadidiis waxay ku daahirgaroobaysaa in biyo lagu dul shubo biyo markaa badan oo qarqiya maaha in saasun in yar loogu rushaynayo riwaayaadku way isfasirayaan fanadaxahu fasaba calayhi waa in lagu shubo biyo kaadidaa ka bata oo oo najaas iyada lafteedu qaabka loo daahirinayo unbaa la fududeeyey mooyaane waxaana shardi u ah inaanu ilmaha inankaa yari aanu ababin oo aanu baran cunto uu caanaha kaga maarmi karo ama jiqista hooyadii uu kaga maarmi karo waxa yaree tusaaleahaan afka loo geliyo sida taxniigoo kale timirta yaree dhanxalaga loogu dhajiyo kale xukunkan waxba ka bedeli mayso iyo haddii malab yar iyo carabka loo mariyo oo daweyn iyo waxyaabaha noocaasa looga jeedo mar haddii waxa noloshiisu ay ku dhisan tahay ee ay cuskan tahay uu yahay caanaha oo aanu weli baran cunto uu caanaha kaga maarmi karo xukunku sidan unbuu ahaanaya kaadidiisa saasaa loo daahirinaya xadiidku tilmaamay waxay culimadu ka hadlaan karaa culamada mucaasiriinta caanahan iminka qasacadaha ku jira iyagu miyay xukumkan yeelanayaan hadduu ilmuhu kuwaa cabo sida saxdaa maya ma yeelanayaan maaha caano dadna maaha caano xoolaadna maaha haddii ay caano xoolaad ku jiraanna waxyaabaha kale ku jira ayaa ka badan haddaad akridana waad dareemi kartaa taas marka waa iska cunta kuwani waa cuntuu cunaya wax caana lagu tilmaami kara ma aha ile wax dareeraabuu cabay uun xukumku ku iman maaye waa waa inuu yahay mid radiic ah oo naaskii ku nool amaba dee caana uun ku nool waxaana wax caana lagu tilmaami kara ma aha sida axaadiiani ay tilmaantay xadiian qaar waa saxiix sidooday saxiix u yihiin kuwa kalena kuwa saxiixaba u markhaati furaya oo isku wuxuun bay sheegeen sida axaadiiani ay tilmaantay qiyaas lagama horgeyn karo sida madaahibta qaarkood ay sameeyeen sida xanafiyada iyo maalikiyada lamana odhan karo qusliga ma maydhin waxaa looga jeedaa kumuu xeel dheeraan oo haddii sidaa arrintu ay tahay dee inantiiyo inanka lama kala qaadeenba isku mid un bay ahaan lahayn xadiidkuna uu kala qaaday markaa taasi daahirka xadiidka ayay khilaafsan tahay axaadiid kale oo saxiixo axaadiidan baabka ka hor imanaysaana ma jirto algulaamna xadiidka ayaa fasirayoo ilmi yaraaye naaska jaqaye inanka ahay weli aan ababin baa looga jeedaa luqa ahaanse ulaam yaani kaweyn laftiisa ulaam waa la yidhaahdaa ana algulaam alqurashiy lmu'taman abu xuseini faclamana wlxasan cali bin abi aalib ba sidaa yidhi yowma nahrawaan markuu khawaarijta la dagaalamayay ana alghulaamu inan yar baan ahay de uma jeede waa nin waxaan ahay weyn oo quraysh ahoo la aamino oo xasan iyo xuseenna aabahood ah saasuu yidhi ashcaar kaloo carabeed ay kusoo aroortayna waa jiraan laakiin halkan xadiikan kalimat lghulaam maray kusoo aroortay kaa yare weli aan abin baa looga jeeda xadiidka ayaa fasiray wallah aclam waaxka bilahi towfiiq وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا